bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee idaacadda radio kismaayo ee codka dowlad goboleedka jubbaland gudoomiyaha baarlamaanka somalilan oo markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka laascaanood dowladda jabuuti oo mar kale war ka soo saarta dagaalka ka socda magaalada laascaanood ciidan ka tirsan danab oo ku dhintay shil diyaaradeed xilli ay ku wajahnayeen xero ciidan taliyaha ciidanka booliska oo kormeer shaqo ku tegay qaar ka mid ah xarumaha ciidanka booliska ciidanka booliska ee degmada dayniile oo gacanta ku dhigay saddex nin oo shabaab ah oo bajaaj ku watay qori r b g ah akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah diyaarad dagaal oo ku burburtay dalka masar iyo dowladda jabaan dowladda jordan oo martigelinaysa wadahadalo nabadeed oo dhex mara israa'iil iyo falastiin
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa hagaag dhagaystayaal mar kale isu soo noqod wanaagsan waa maalinimo axada taariikhda ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha labaad labada kun labaatan iyo saddexda warka duhur maanta waxaa halkan si toosa idinkaga tabinaysa anigoo ah kaafiya cumar ugaas gudoomiyaha baarlamaanka somalilan ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dagaal ka socda laascanood sida uu faahfaahinta warkan inoogu eegayo cabdifataax maxamed muude
gudoomiyaha baarlamaanka somalilan cabdirasaaq khaliif ayaa saddex toddobaad kadib waxa uu si kulul uga hadlayay dagaalka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaasi oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa somalilan gudoomiyaha oo maalmahan ku sugnaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa uu sheegay inuusan ahayn nin u shaqeeya sida wasiirka warfaafinta somalilan saleebaan cali koore sidoo kalena ahayn nin matela magaalooyinka hargeysa burco iyo gabiley balse uu yahay nin matela dadka reer sool sidoo kale gudoomiyaha waxa uu eedeeyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isagoo sheegay inuu furfurayo xarig kasta oo lagu doonayo in lagu gaaro nabadda si loo joojiyo dagaalka ka socda duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool gudoomiyaha baarlamaanka somalilan cabdirasaaq khaliif waxa uu sheegay in talada dhulka ay ka go-do ismada halka ay ku taliyaana lagu khasban yahay in la raaco hadalka gudoomiyaha baarlamaanka somalilan cabdirasaaq khaliif ayaa kusoo aadaya xilli dagaal muddo saddex toddobaad ka badan qaatay uu ka socdo halkaasi kaasi oo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa maamulka somalilan ee ku sugan halkaasi
dowladda jabuuti ayaa mar kale war ka soo saartay dagaalka ka socda magaalada laascaanood sida uu faahfaahinta warkan inoogu eegayo wariyahayaga maxamed ibraahim karaama
xilli dhowaan uu soo baxay eedeemo loo jeedinayay dowladda jabuuti kuwaasi oo ahaa inay ku lug lahaayeen dagaalka ka socda laascaanood ayaa waxaa arrintaasi wax kama jiraan ku tilmaamay xukuumadda dalkaasi wasiirka maaliyadda ee jabuuti eliyas muuse ahna afhayeenka xisbiga r p p oo hogaamiyo madaxweynaha dalka ayaa v o a waxa uu sheegay in dowladda jabuuti aysan ku lug lahayn dagaalka ka socda laascanood waxaana uu sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo arrinkaasi muujinaya waxa uu tilmaamay in ciidanka keliya jabuuti ay hubkooda u haystaan sugidda amniga soomaaliya uuna yahay mid hiil walaal ah taasi uu markaa ku tilmaamay in howlgalka atmis ee soomaaliya ka socda ay qeyb weyn oo lixaad leh oo garabsiina ay soomaaliya ku siinayaan si kastaba waxa uu iska fogeeyey eedeymaha ay warbaahinta u mariyeen qof walba oo arrinkaasi ka hadla waxaana uu sheegay in dowladda jabuuti ay mar walba u xil saaran tahay caawinta dalka soomaaliyeed
ciidan ka tirsan danab ayaa ku dhintay shil diyaaradeed xilli ay ku wajahnaayeen xero ciidan sida wariyahayaga cabdirasaaq cali cabdulle oo warbixintan inoogu diyaariyey
wararaan goor dhowelnay ayaa sheegaya inay khasaare iskugu jira dhimashihii dhaawac uu ka dhashay shil diyaaradeed oo ka dhacay duleedka xerada baladoog leh ee gobolka shabeellaha hoose sida aan wararka ku helnay ayaa sheegaya in diyaarada nooca helikobterta ah ee la dhacday ciidamo ka tirsan danaba kuwaasoo tababar u socday mid ka mid a askarta oo ku jirtay xeradaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in askarta soomaaliyeed ee la socotay diyaaradda ay ahaayeen ilaa iyo sideed askari kuwaasoo dhimashii dhaawac ku noqda shilka diyaaradeed ee gobolka shabeellaha hoose ka dhacay ugu yaraan afar askari ayaa ku dhintay shilkaasi halka afar kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ahaayeen ciidamada danab oo halkaasi tababar u socday xerada baladogle ayaa si gaar ah ugu tababartay ciidamada danab ee xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasoo qalab iyo taageero ka hela dowladda mareykanka
taliyaha ciidanka booliska oo kormeer shaqo ku tegay qaar ka mid ah xarumaha ciidanka booliska sida uu faahfaahinta warkan inoogu eegayo maxamed cabdinaasir bashiir
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye guute sulub axmed ayaa saaki kormeeray hogaanada kala ah isgaarsiinta iyo hogaanka saadka ee ciidanka booliska soomaaliya hogaanadaas oo ah hudubdhaxaadka shaqada booliska soomaaliya taliyaha ayaa mid mid u kormeeray qeybaha hogaanadaasi ay ka kooban yihiin isagoona ku booriyey saraakiisha iyo howlwadeennada ka shaqeeya hogaanadaasi iyo madaxdoodaba in ay dadaalkooda halkaasi kasii wadaan si hufnaan iyo cadaalad ay ku jirtana bulshada loogu adeego taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sarreeye guute sulub axmed ayaa maalmahan waday kormeer uugu kurgelayay shaqada xarumaha kala duwan ee ciidanka booliska soomaaliya si loo dardargeliyo shaqada ciidanka booliska soomaaliya
ciidanka booliska ee degmada dayniile ayaa gacanta ku dhigay saddex nin oo shabaab oo bajaaj ku watay qori r b g ah ciidanka booliska degmada dayniile ee gobolka banaadir ayaa xalay gacanta kusoo dhigay saddex nin oo looga shakiyey inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab kuwaasi oo watay hub war ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay in lasoo qabtay raggani iyagoo mooto bajaaj ku watay qori r b g ah oo la sheegay inay damacsanaayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka gobolka banaadir booliska ayaa sheegay in raggani lasoo qabtay ee howlgalka ka dhacay degmada dayniila waxayna kusoo aaday qabashadooda laba maalin kadib markii ciidanka sidoo kale ay soo qabteen hub iyo waxyaabo qarxa oo lagu qabtay degmada hodan boolisku waxa ay qabteen hubkaasi oo lagu raray gaari hoomey ah iyo raggii gacmaha kula jiray booliska waxa ay sheegeen in hubkani loo adeegsan lahaa in weerar lagu fuliyo balse ay ka hortageen waa hagaag dhegaystayaal akhbaaraadka dibadda inta aan u gudagelin xubintii isboortiga iyo cabdirasaaq cali cabdulle cabdirasaaq socoto aada baad u mahadsan tahay kaafiso door wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dooreeraadaya kismayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamada la ciyaaraya ee horyeelada premier league iyo eve kabka la liga sbain aan ku horumarno dhanka iyo premier leaga kooxda kubadda cagta ee tottenham ayaa galabtay la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee chelsea kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaga kulankaasoo ah mid aada u xiiso badan ayaa waxa uu soo galaya tobanka ama afarta galabnimo xil qadar soddon daqiiqo efa kabka haddaan eegno kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa la ciyaareysa caawa kooxda kubadda cagta ee newcastle united kulan ka tirsanaa waa kooxda kubadda cagta ee newcastle united kulan ka tirsanaa efa kabka england kulankaasoo aad mid aada u xuso badan ayaa waxa uu soo galaya caawa toddobada fiidnimo qadar soddon daqiiqo dhanka ila liga sbain haddaan eegno kooxda kubadda cagta ee val saltafiga ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee real valareal kulan ka tirsanaa la liga sbain iyadoo kulankaasoo aad mid aada u xiiso badan ayaa soo galaya caawa lixda maqrinimo qadar shan iyo toban daqiiqo almeria iyo barcelona ayaa wada dhalaya caawa sideeda fiidnimo qadar soddon daqiiqo waa tobanka fiidnimo aaniraade qadar soddon daqiiqo xilliga geeska afrikaan dib idin ku celiyo kaafisay qabaha warka ka dhiman
booliska ciidanka cirka ee dalka masar ayaa sheegay inay burburtay diyaarad dagaal oo nooca tababarka kadib markii sida la sheegay ay cilad farsamo ay la soo gudboonaatay iyada oo duuliyihii dalaayid ama baarashuud kaga booday diyaaradda ka hor inta aysan dhulka ku burburin dhanka kale guddiga farsamo ayaa loo magacaabay kuwaasi oo bilaabay baaritaano waxaana sababay shilkaasi afhayeenka u hadlay ciidanka cirka ee dalka masar waxaa kale uu sheegay in shilal noocan oo kale ah ay dhaceen bishii nofembar sanadkii hore ee labada kun labaatan iyo labadii bishii juun sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii iyo nofembar labada kun iyo sideed iyo tobankii dowladda jordan ayaa lagu wadaa in ay martigeliso kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sareysa israa'iil iyo falastiin sida oo kale la hakiyo rabshadaha dhimashada badan ee ka socda daanta galbeed ee la haysto kulanka maanta oo axada ayaa lagu wadaa inuu ka furmo dekada haqaba ee badda cas waxaana ka qaybgelaya wakiilo ka socda mareykanka iyo masar wadahadaladani la qorsheynayo ayaa imaanaya maalmo kadib markii ciidamada israa'iil ay weerar ku qaadeen magaalada neblas ee ee daanta galbeed ee la haysto halkaas oo ay ku dilayeen koo iyo toban falastiiniyiin ah sarkaal ka tirsan dowladda urdun oo la sheegay oo la hadlay wakaalada wararka ee i f b e f b ayaa sheegay in kulanka la xidhiidha amniga iyo siyaasadda ee maanta uu ka qaybgal yahay dadaalada ka hor qaad kahorqaadka ah ee ay wadaan urdun oo sheeganaya maamulka falastiiniyiinta iyo dhinacyada kale si loo soo afjaro dhibaatooyinka ka yimaada dhanka israa'iil wadahadalada ayaa looga gooleeyahay in uu la heshiiyo dhinacyadaasi islamarkaana lagu wareejiyo dhibaatooyinka soo gaara dadka reer falastiin ayuu yidhi sargaal oo codsaday in aan magaciisa la shaacin dhagaystayaal warkii duhur waa nagay intaa intaan mid lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo